dhulkiisa uu shaqeeya wadaad jirbay laba gamcood wax ku qaban karaane wadaad jirbay laba gamcood wax ku qaban karaane walaalayaal awada jirno way walaalayaal walaalayaal awada jirno way walaalayaal
bismi illaahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu subax wanaagsan dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaan iyo si kastood noo maqlaysaan ku soo dhowaada barnaamijka falaqaynta wararka raadiyaha cadaado oo hadahayoo kale aad si toosa uga dhegaysataan raadiyaha cadaado saakana waxaad ku dhegaysan doontaan dhegaystayaal barnaamijkan aad ku maqli doontaan qodobo ama warar xiisa badan oo geyga soomaaliya iyo caalamkaba
haddii ay shalay samayd qab iyo samir ay lahayd aadmiga isula sarraysay soomaalida maanta joogta saluug badan baa ku dhacay soomaalinimadii saluuge dhaqankoodii suubbanaa saluuge waddankoodiina saluuge qarannimadina saluuge midnimadoodina saluuge madaxdoodina saluuge magacoodina saluuge midabkoodina saluuge afkoodii samaana saluuge ummaddan isi saluugtay inaanay ka sarrayn cidina allow sadrigeeda geli soomaalida maanta joogta xumaantaas fiidisi
mar kale dhegaystayaal subax wanaagsan barnaamijka falaqaynta wararka saaka qodobada ama wararka aan lagu hayo waxaa ka mid ah waddooyinka qaar ee magaalada muqdisho oo maanta xidhan haddaba maxay tahay sababta barnaamijka falaqaynta wararka ayaad ku dhegaysan doontaan wasaaradda arrimaha dibadda oo shir ku qabanaysa magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya haddaba shirkaasi muxuu ku saabsan yahay goormaase la qabanaya barnaamijka falaqaynta wararka raadiyaha cadaado ayaad saaka dhegaystayaal ku maqli doontaan waxaa sidoo kale qodobada kale ee barnaamijka aad ku maqli doontaan dhegaystayaal ka mid ah howlgallo xalay laga sameeyey xaafado ka tirsan magaalada muqdisho haddaba howlgalladaasi yaa lagu soo qabtay xaafadeese laga sameeyey barnaamijka ayaan saaka idigu hayaa waxaa sidoo kale barnaamijka dhegaystayaal qodobada aad ku dhegaysan doontaan ka mid ah haddii allaha awoodda laga helo shaqaale ka tirsan wasaaradda maaliyadda puntland oo musuq maasuq loo xiray biyola'aan ba'anna waxaa laga soo sheegayaa deegaano ka tirsan gobolka nogaal duqa magaalada muqdisho caasimadda soomaaliyana waxa uu ka hadlay xaaladda magaalada muqdisho iyo dhul ay leedahay dowladda soomaaliya gaar ahaana gobolka banaadir oo uu haysto senatar ka tirsan aqalka sare ee soomaaliya xubintii kalamaan barnaamijka sidoo kale waad ku maqli doontaan dhegaystayaal barnaamijka waxaa soo saaray saaxiibkay mahad nuure axmed anigoo sharmaarkahan waa idila socodsiinaya oo diyaargarow wanaagsan barnaamijka falaqaynta wararka oo hadahayoo kale subax walba marka laga reebay jimcaha aad ka dhegaysataan raadiyaha cadaado
wadnaayagii rumaadow shicibiyaahow wanaagsani wadnaayagii rumaadow wadaad jirbay laba gamcood wax ku qaban karaane mar kale subax wanaagsan dhegaystayaal waa afarta bisha waa sagaalka bisha afraad laba kun toban iyo sagaal aan gudagalna barnaamijka falanqaynta wararka raadiyaha cadaado shaqaale ka tirsan wasaaradda maaliyadda maamulka puntland ayaa loo xiray arrimo la xiriira dhanka musuq maasuqa puntland ayaa sheegtay inay xirxirtay dhowr qof oo ka tirsan wasaaradda maaliyadda eedeymo la xiriira xatooyo ama musuq maasuq lacago laga qaatay maamulkaasi wasiirka maaliyadda puntland xasan shire abgaal ayaa sheegay inay hor keeni doonaan maxkamadda qaar ka mid a shaqaalaha wasaaraddiisa oo lagu eedeeyey inay kul ama kulug lahaanshaha falal xatooyo lacageed lacagahaas oo laga xaday wasaaradda maaliyadda maamulka puntland waxaana wasiirka uu sheegay in dhowaan ay soo taagi doonaan maxkamad islamarkaana sharciga la waafajin doono canshuuraha beriga waxyaabihii qaladaadka aan aragnay waxyaaba action aan ka qaadna way jiraaneen dad hadda aan soo xirxirnay oo ku soo xirxirnay inay forgery iyo lacaga ay dhunsadeen aan kusoo xiriirnay waa jidhaa maxkamad baan haddii rabbi idma saari doonaa ma dhici doonto haddii ilaahay idmo qof hanti ummaddu leedahay qaatay in la yahay shaqadaa laga caydiyey shaqada ka cayrin mayno waa soo qabanaynaa waa helaynaa maxkamad baan dhageynaynaa wuxuu maxkamadaa ka helo buu helaya haddii rabbi idmo waa ogeydeen soomaaliya tooshay ahaan jidhay limit waxaa jiray toogasho qofku noqonaya hadduu lacagta ummadda qaato limitkaasi dee hadeer wuu jirayaa sharcigii soomaaliya inaynu ku dhaqmaynaa way dhici kartaa mararka qaybtood inay timaado limit qofku toogasho ku geli karo maadaama hadeer shuruucda aynu haysana ay yihiin shuruucdii hore oo soomaaliya marka ama ha noqoto xabsi daa'im ama ha noqoto toogasho ama ha noqoto sannado qofkii hanti ummadeed dhunsada haddii ilaahay idmo waxaan geynaynaa maxkamadda ummaddana waa la tusaya maxkamadaas laga arkayaa ilahay idankiisna waa ku fulinaynaa wixii maxkamaddu soo saadha waa lagu fulinayaa si looga haro in la xalaalaysto xuquuqda ummaddu leedahay iyo hantida ummaddu leedahay hantida ummaddu leedahay iyo hantida qofku leeyahay waa isku mid labadaba in la ilaaliyo waa muhiim waxaan hal qodob baan rabaa inaan sheego oo ganacsada u sheego waxaanu keennay declaration form form la yihahdo oo ah foomka qofku waxa uu la soo degayo uu ku buuxinayo wuxuu soo qoranayaa waxaa doonta ii saaran shan kun oo bur ah afar kun oo sokorah intaasoo bariis ah intaas soo qoranayaa intaasaa loo cashuurayaa haddii ay jirto alaab uu ka soo tegey oo hadhow qorshihiisu uu ahaa in canshuur dhaaf ama mukhalasnimo loogu sii daayo waxay noqonaysaa alaabtaasi alaab uusan lahayn wuu soo saxiixaya warqadaas foomkaa waa la saxiixaya marka uu qoro inuu intaas oo alaaba leeyahay buu soo saxiixayaa kabacdi uu canshuuranaya waxaa qofkaas leeyahay waxa uu isagu qortay oo gacantiisa ku qortay oo uu sheegtay wixaa wixii dheer waxay noqonayaan nin waxuusan isagu lahayn waxaan marka ganacsada ugu baaqaynaa inaa hantidiina ilaashataan hantida ummadda iyo hantida ganacsatada oo la ilaaliyo waa hantida ummadda oo la ilaaliyo waxaan rabnaa inaa hantidiina ilaashataan qof waliba hantida uu leeyahay inuu foomka ku qoro oo aysan dhicin in hadhow la yidhaahdo kun kiish oo sokorah oo ninkaas lahaabaa lasoo qabtay oo aan ku qornayn foomkii haddii uusan foomka ku qornayn isagu ma laha waana laysku imaanaya ama ganaaxo yimaado ama dowladdu hala wareegto waa wuxuusan sheegan oo isagu lahayn waxaan marka ganacsada ugu baaqaynaa in uu qof walba hantidiisa uusan iska dayicin foomkana uu ku buuxiyo waxa uu leeyahay lana helo wax kasta oo qof leeyahay inuu intiisii canshuurtay arrintaa waxaa looga dan leeyahay keliya in canshuuruhu sidii loogu rabay la qaato corruptionkuna meesha ka baxo intaas waxaan ugu baaqaynaa ganacsatada
haddii lasoo qabtase maxaad uga degaysaa dadka kale ee lacagtooda inay ku bedelaan waxyaabaha kusoo qabateen miliyada usoo jeedinaya haa waa shaqaalaha wasaaradda qayb buug forgeria wada waa lasoo qabtay waa xiran yihiin qaybo lacaga ku maqnaadeen waa qaban yihin waa xiran yihiin waxaan shaqaalaha wasaaradda ooga degaynaa ama shaqaalaha dowladda oo dhan wasaaradda maaliyadda keliya maaha waa wasaarad kasta oo dakhli qabata wasaarad doonta ato waxaan ooga degaynaa in qofkii hanti ummaddu leedahay dhunsada uu wajahayo ciqaabta uu leeyahay ciidamada booliska waxay amar ku qabaaneen in lasoo qabto
kaas waxa uu ahaa wasiirka maaliyadda puntland xasan shire abgaal oo isagu ka hadlayay dad loo soo qabtay musuqmaasuq kuwaas oo ka tirsanaa wasaaradda maaliyadda maamulka puntland islamarkaana iminka xiran waxaana wasiirka uu sheegay in sharciga la horkeyn doono dadkaasi waxaa sidoo kale uu ka hadlayay ganacsatada ama uu kula dardaarmay ganacsatada puntland inay buuxiyaan foomam loogu talagalay in lagu ogaado badeecadaha ay la soo degayaan
waxaan ahay ganacsade anu ganacsadaan ahay waa waxyaabaha dalka keento dadka maxay u taraan dadku way daacaan oo markay dadku ay cunaan kutileetay beesha almananayso iskolabada kaarno waba firito ayay dadku cabbaan kabacdi dibraday bicisaa walaalo dadku wax dharag bixiy uma baahnay wax gaajada bixiya u baahan yihiin yaa maxaa tidhi dadku waxay u baahan yihiin wax gaajada bi'iya laakiin uma baahna wax dharaga bi'iya miyaa tidhi alla ilaahay waa sidaa adeer adigaa iga quman waa runtaa
qof daacaday dugsigiisu
waa hagaag dhegeystayaal weli waxaanu ku guda jirnaa qaybihii hore ee barnaamijka falaqaynta wararka raadiyaha cadaadana waad nagala socotaan cadaada iyo deegaanada ku dhowdhow halka caalamkao dhanna aad nagala jaan qaadaysaan martaanu ku leenaha internetka w w d radio cadaada dot com iyo sidoo kale websidyadan saaxiibada nahay hobyo media dot com galmudugga line iyo waabari aan markaana aadno dhankaas iyo muqdisho howlgallo ayaa lagu soo warramaya in xalay laga sameeyey xaafado ka tirsan magaalada muqdisho ciidamo ka tirsan kuwa booliiska soomaaliya ayaa waxaa xalay howlgallo ka sameeyeen xaafado ka tirsan degmada yaaqshiida gobolka banaadir halkaas oo ah- halkaas oo ahaa mid amniga halkaa dhegeystayaal aan ku celiyo howlgalkaas oo ahaa mid amniga lagu xaqiijinayo sida ay hore u sheegeen laamaha ammaanka magaalada muqdisho ciidamada ayaa howlgalka waxay si gaara uga sameeyeen xaafadda suuqa xoolaha qaybta degmada yaaqshiid iyagoo guryaha qaar baaritaano ku sameeyey sida lagu arkiyey sawirro lasoo dhigay baraha bulshada howlgalka intii uu socday waxaa dhallinyaro fara badan laga qabqabtay xaafadaha iyo waddooyinka qaar ee xaafadaha suuqa xoolaha kuwaasoo baaritaano kadib badankooda lasii daayey sida ay warbaahinta u sheegeen dad goobjoogayaala howlgalka xalinta laga sameeyey xaafado ka tirsan degmada yaaqshiid ee gobolka banaadir ayaa daba socda howlgallo isxixiga oo habeenadii lasoo dhaafay laga sameynaya xaafado ka tirsan magaalada muqdisho iyo sidoo kale duleedyada magaalada muqdisho ee caasimadda dalka soomaaliya
wanaagsani walaalayaal wadankiisa u shaqeeya walaalayaal shicibyahow wanaagsani walaalayaal wadankiisa u shaqeeya walaalayaal wadajir bay laba gamcood wax ku qaban karaane wadajir bay laba gam- waa hagaag markaana gobolka nugaal biyo la-aan ayaa laga soo sheegayaa deegaano ka tirsan gobolka nugaal ee maamulka puntland deegaanka caro culus oo ka tirsan gobolka nugaal ayaa dadkii ku noolaa deegaankaasi uu biyo la-aan waa biyo la-aan darteed uga guuray deegaankaasi kadib markii barkadihii ay ka go-een sidoo kalena ay geli waayeen gaadiidka biyaha u geyn lahaa dadka ku nool deegaanadaasi cali siciid axmed cilmi oo ka mid a dadka barkadaha ku lahaa deegaanka oo culus ee gobolka nugaal oo u warramay warbaahinta ayaa sheegay in xilligan ay adag tahay xaaladda biyaha ee deegaankaasi waxauna sheegay in barkadihii ay gureen islamarkaana gaadiidkii biyaha u keeni lahaa gebi ahaanba ay soo geli waayeen deegaankaasi isagoona sheegay in taasi ay sababtay in dadka deegaankaasi ku noolaa ay gebi ahaanba iskaga barakacaan
khatarho ilaahay sakhiray bay uga jiraan ma garan haya ilaa intuu haatan dirac ahayd waa laga biyo dhaaminayo meel baraaga ah oo biyo aanse ku jirin bay ahayd ma garan haya muddo saddex bilood meelahaas ama ah ama ku dhow waa laga biyo dhaaminayay waan gartaa abuurtiina waa diido wadadii way xumaatay haya hadde ilaahay ha naga saare oonkaa khatartaada ka jira ma garat markii hore biyo dhaaminta haddii intaad biyo dhaaminta soo socotay wadadii maxaa iska bedelay wadadii waxay iskama bedelin waa hadda waa sii xumaanaysaa wada ciid ah oo waxa weeye baabuurtu markay madhaba ka soo daraysa ma garat haya wax waa la geegeeyaayo hadde waa la noolyaho dadka iyo dunyadu waxay ku nool yihiin wax un haatan xoolaha midhaasabtada waa jiraan waxay ku nool yihiin dunyo weeye ma garat deegaanka dadka ku nool bulshada ku nool miyi iyo magaalaba imisay gaaraysaa tir ahaan ama qiyaas ahaan adigu waxaan isleeyahay magaalada oon baa horta loola kala gu- looga kala guurguurayo wax xoolaha baadiyo dadka isaga yin yimid iyo ma- awala magaalo weyn ma ahayn tuulo yar bay ahayd ma garan haya iyo wax caro kale uga haayiray bay noqotay ma garan adigu hadda cid aan isleeyahay ilaa kontoneeyo
magaalada gudaheeda maya maya miyigeeda haya
magaalada wax xoolaha miyiga isaga soo baxay oo rag iyo cadde iyo wax ilooyin kale u cararay weeyo tuulada dad badan kuma noola ma garaad waan garta waa laga kala qaxay oo meel hadda aqsa bay noqotay ma garaad haya kontonkan qoys iyay isku hadlaynayaan iyagu ilaahay ka sakow ilaahay bay isku hadlaynayaan ilaah xaggee biyo u ah iyaga biyaha jariban baa waxa laga soo laga soo mar laga keenaa ma garaad haya
waa baabuurtiina waa diido baabuur walba wadadii goortu arkay wuxuu yidhi wadadaan anigu mari mayo jiriban oo kale biyaha laga qaado meeqay marka ku tagtaa halkaa deegaanka laba boqol oo dollar ahey dadka hadda reer guuraaga ee kontumeeyada gaaraya ee miyiga deegaanka ku sugan xoolahoodu see yihiin ayaga xooluhu waa jilceen waa jilceen oo waxa weeye waana garaac baa garaacday ma garad haye bixidna waa le- waa leeyihiin waana jilceen xooluhu waa jilcisan yihiin wayna fiican yihiin oo haddee waxbaa dhaqanoo ma wada baabi'in xoolaha ka dhintaa maxaa jira waa intaan hadda xoola intaa diraaca garaacaysa soo maaha haye ilaa meeqaa qoyskiiba ka baxday qiyaastii wallaahi haddeer waxaa qiyaasi kara taasi maaha haye aad bay u baxaan bixid waa leeyihiin waana waxa weeye haddee ilaahay salka intay joogaanoo haatan heesaa laga qabaa haddii ay biyo helaan Ee, booyadihii waxaa sheegtay inay diideen oo yidhaahdeen ma geli karno wadadii oo ka carareen jiriiban biyo ka yimaadana ay biyo ugu dhowaayeen Een, maxaa qorshe ah hadda haddii alla idmala samaynayaa qorshe waa kan ilaahay qorshe waa kan ilaahay raxmad baa allah raxmad laga sugayo alle wax xiga oo hadda tallaabo ah oo qorshaheedu muuqdaa ma jiraan waa kaloo hadda anagu aan tabar u leenahay ma jiraanin ma jiraan wax biyo dhaamin ama wax saas ah oo deegaanka mar qolya gaarsiiyeen ma jiraan goormaa biyo dhaamin ugu dambeysay maya maya kuwa waxa weeye dadku uu isagu la yimaado maahane kuwa hadda haya ay leedahay ma waaya berkadaada adiga goormaa biyo ugu dambeysay een, laga cabo muddadaas hadda biyo dhaamiska ah oo aan sheegayo biyo lagama cabin saddexda bilood waa qalalay adigu kolba un laba bilood iyo waxun saddex bilood ku dhow dhow kuma jirin ha ugu dambayn marka maxaa odhan lahayd hadalkaaga oo kusoo koobi lahayd raxmad allahna siiyaan oran lahaa raxmad allahna siiyo ee haatan waxay nagu dhiirinayana hadda u baahana
wakhtiguma xumo ahaadee dadka xun
xilli waxaynu joognaa xaajadu gurracan tahay dadkuna badi xujaaliyo xarig lama sitaan yahay xilli waxaynu joognaa ninkaad xaliya maantaba xarragada u soortood siisay doodi xoor badan inuu xamagga kugu dhego xilli waxaynu joognaa xaabsoo cun mooyee laga tegay xishoodkii xilli waxaynu joognaa xaaraami eed falay xigta lagu difaacoon la xusuusan aakhiro xilli waxaynu joognaa xawaaraha damaacigu xiddigaha ka sara maray xilli waxaynu joognaa ninkii xoola boobaa xumaanta u adeegsado xilli waxaynu joognaa dilka iyo xasuuqiyo xinjiraha ku dhaashiyo xadgudubku uu kufaan yahay xilli waxaynu joognaa nin xafida ammaanada nin xadaa ka mudan yahay xilli waxaynu joognaa xaaladda ay ku sugan tahay ummad aan xogteed qabin ama aan xisaabtamin xoog lagu maquuliyo wakhtiguma xumo ahaadee dadka xun ilaahay waxba kama xumaadaane dadka xun
wanaagsani walaalayaal wadankiisa u shaqeeya walaalayaal shicibyahow wanaagsani walaalayaal wadankiisa u shaqeeya walaalayaal wadaajir bay laba gamcood wax ku qaban karaane wadaajir bay laba gamcood wax ku qaban karaan anisweeshano walaalayaal aan wada jirno way walaalayaal anisweeshano walaalayaal aan wada jirno way walaalayaal
waa hagaag dhegeystayaal barnaamijka falaqaynta wararka raadiyaha cadaadaha ayaad weli la socotaan markaana muqdisho qaar ka mid a waddooyinka magaalada muqdisho ayaa lagu soo warramayaa inay xiran yihiin waxaa maanta xiran waddooyinka qaar ee magaalada muqdisho gaar ahaana qaybo ka mid ah waddada maka almukaraba iyadoo loo diiday inay isticmaalaan gaadiidka dadweynaha iyo kuwa gaarka loo leeyahay waddadan ayaa waxaa waxay ka xihan tahay laga soo bilaabo ex afgooye ilaa iyo is- ee isgoyska taleex ee degmada hodan waxaana ku sugan ciidamo ka tirsan kuwa booliiska soomaaliya wata gaadiidka dagaalka gaadiidka ayaa loo diiday inay waddadaasi isticmaalaan waxaana la arkayay dadweynaha oo waa dadweynaha oo lugeynaya waxaana arrintaani ay daba socotay xilli inta badan waddooyinka jidcadaha ah ee mara magaalada muqdisho ay dhagxaan waaweyn lagu jaray ilaa hadda ma jirto sababta rasmiga ah ee ka dambaysa iyo mas-uuliyiin ka tirsan maamulka gobolka banaadir iyo kuwa dowladda federaalk soomaaliya oo ka hadla xirnaanshaha qaar ka mida waddooyinka ugu muhiimsan magaalada muqdisho ee caasimada dalka walaalayaal aan wada jiranoy
isla magaalada muqdisho ayaan ku guda jirnaaye wasaaradda arrimaha dibadda ayaa shir jaraa-id waa shir ku qabanaysa magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya maanta oo talaada ayaa lagu wadaa in magaalada muqdisho lagu qabto shir ay soo qabanqaabisay waaxda qurbad joogta ee wasaaradda arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ee xukuumadda federaalk soomaaliya shirkaas ayaa waxaa looga hadli doonaa qurba joogta iyo isdhexgalka dadka guda joogta iyadoona looga doodi doono daakarogga barnaamijka falgalka oo micno u leh horumarka dalka soomaaliya sida lagu sheegay war ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda soomaaliya shirka ayaa intaa waa intiisa badan waxaa la filayaa inay ka qayb ka qaybgali ka qaybgalaan dhallinyaro u badan qurba joog iyo kuwa dalka ku sugan waa iyagoona isla gorfayn doona kana doodi doona waxyaabo fara badan oo ku saabsan arrimaha soomaaliya shirkan oo noociisa oo kale aan horay uga dhicin soomaaliya ayaa saaka waxaa laga dareemayaa magaalada muqdisho diyaargarowgiisa waxaana sidoo kale la filayaa inay ka qayb galaan mas-uuliyiin ka tirsan dowladda federaalk soomaaliya waxaana kulankaas oo u dhexeeya qurbajoog iyo sidoo kale dad la sheegay inay yihiin iyagu daljoog uu ku dhex mari doonaa magaalada muqdisho islamarkaana waxaa looga hadli doonaa arrimo badan oo quseeya sidii qurbajoogtu ay qayb uga qaadan lahaayeen horumarka dalka iyo dib u soo dhiska dalka soomaaliya oo isagu burbur badan ka soo kabanaya
tagay tagay tagay saaxiib maxaa dhacay waa tege xaggee u socotaa tagay saaxiib waa tahriibe xasbunallah tahriig waa tahluke maxaa kugu dhacay amar waaye amar war yaa kugu amray inaad naftaada halligto dowladdaa ugu amartay ma falan tahay niyow si dadbanay ii amartay ishaa macallina kuma fahminaya ii sheeg sida wax yihiin madaxda sare fiiri madaxda dhexe eeg maamulka gobolka arag qurbajoog qof aan ahayn waxba looma ogolaa qabqab shahaadada shaqada lagu dhiibaana waxay noqotay baasaboor shisheeye war yaa tan oo kale arkay tahriibihii shalay waa madaxda maanta tahriibaha maantana waa madaxda biri been baad iska laadhaysa oo dowladda miyaa tahriibka dhiiri gelinaysa tagay saaxiib tagay tagay tustuskiyo qiyaamada anigaada toorkuwa halka dunida jeceshahay anigaadi kugu siin hadda doolar bixinay
waa hagaag dhegeystayaal qaybihii ugu dambeeyey ee barnaamijka falanqaynta wararka ayaan isla soo gaarnay xubinta kalamaan ayaa inoo soo socota hase haatee markaan dhanka dibadda ayaan eegi doonaa askar maraykanah ayaa lagu soo warramaya lagu dilay dalka afghanistan saddex askari oo maraykan ah iyo qandaraas leh ayaa waxay ku geeriyoodeen qarax shalay ka dhacay meel ku dhow saldhigga ciidamada cirka ee bagram ee dalkaasi qaraxaas waxaa kaloo ku dhaawacmay saddex askari oo maraykana kuwaasoo haatan lagu daaweynaya isbitaal ku yaala saldhigga bagram oo afartan mayl u jira caasimadda dalka afghanistan ee kaabul waaxda difaaca maraykanka the batigon waxa ay xaqiijisay khasaarahaasi balse waxa ay ka gaabsatay in la shaaciyay magacyada askarta geeriyootay ka hor intaan lagu wargelin qoysaskooda tirada guud ee askarta maraykanka ee sanadkan lagu dilay dalka afghanistan waxay gaarayaan ilaa toddoba askari
wanaagsan walaalayaal wadnaha iyagii ruma waa hagaag saaxiibayaal qeybihii ugu dambeeyey ee barnaamijka falanqeynta wararka ayaan isla soo gaarnay iminkana waxaad ku soo dhawaataan xubinta kalamaan oo aalaba barnaamijka qeybihiisa ugu dambeeya aad ku maqashaan siyo kaskiisuu hadlayaaho dadku waa kalamaan haddii aad kululaato halla boodin ka shee kaalintaada ka qaado dadku waa kala maane wixii kula wanaagsan qaar baa kohanayee ha kasoomin dhegayste dadku waa kalamaane intaasi waa kaftan waane markanna ku soo dhowaada xubintii kalamaan si aad u hesho xubinta kalamaan ee ka baxda maalin kasta redio kulmiye fadlan sabskrayb saar janalkan kenen kalamaanay talaan idin hayaa war tala lagama maarmee soo tuf dhagashibne tuf riixaa la yidhaahay bawii magamaamineen talyawlankum tala tala ayuuna leeyi muu asagu tushado intuu annaga noo talinaayo war ninku somalilan lama talinaye annaguu nala talinayaa ee naga joog war ninku soomaali buu la talinayaa maxaad somalilan uga baqiilaysaa talada arnala tali tala adaa ku noole iyadu kuguma noole waa sidaasay waxaan ku talinayaa rag kuwaan wax ka aqoon rabbina aan ka baqanayn ayaa ruuxaya dunide intay raranka gelayaan
yaabyaabana iyaad la sugi yaabka ku hor yaallaan maqli jire warnimayoo maanta arrin aan la yaabaan arkay ununkaaba adiga hadda kula yaabana xaad sheegi rabtaa lanyahaasdhaadi yaahu ma yaasin malewa dheegi jari war warka naga dhagaysta cirka hanala aadinine anigoo lugaynaya maanta qorrax kulul ayaa nin gaari wataa ay gartay soo raac buu yidhi koontarool baan nimid askari taagnaa baa yidhi kala wareeg ninkii baabuurka watay baa wuxuu yidhi war dad xanuunsan baan isbitaal u wadaa ma laaba kare daaniyo askarigii wuxuu ku jawaabay waxaad doonto sidee ama taleefonkaygu ha shanqaro ama kala wareeg kadibna wuxuu yidhi ninkii nambarkaaga sheeg waxbuu tuuray anigoo arrintaa ka caraysan baan darawalkii la hadlay waxaan ku yidhi war ma ciidankii amniga sugayey oo dowladdoo dalka u shaqaynayey baad sidii nin koontarobaan sida laaluush ku dhaafaysaa markaasuu wuxuu igu jawaabay kursiga dambe fiiri islaantaydiioo xanuunsan baa saaran isbitaalaan u wadaa meel kastana waa layga celiyey see yeela anigoo ku qanci waaye warkiisa ayaan gaarigii ka degoo askarigii u tegey waryaha adigoo askari qaran ah oo amni u taagan miyaa gaari aadan aqoon wuxuu sido oodan baarin ta laaluush ka qaadato baadaynaysaabaan soo musuq maasuq ma aha askarigii wuxuu igu jawaabay musuq maasuq nin qabow ku jirahay samaynayo nin qorrax taagani ma ilaali karo meersidinyaalo lanliyaale aan liwadaday warka warniyawad waalantee askarigaasi ooda dhacmay sidau kala sarreeyaan baa loo kala guray wuu kala guray warnimayo xaaladda soomaaliya waxaan ku soo xasuustay sheeko la yaab leh macallima ardaydii uu waxbarayay fasalka ugu soo galay waxa uu weydiiyey abiijahl yaa dilay ardaygii koowaada wuxuu ku jawaabay macallin anigu ma dilin mid kalea wuxuu ku jawaabay anigu shalay ma joogin macallin mid kalea wuxuu yidhi macallin iska daa inaan qof dilee weligay doore kama dhiijin war digaag dhaniyow warna dhegaysaniyo hasudhexgelin warkee macallinkiiyoo xanaaqsan ayaa maamulihii iskoolka u tegey wuxuuna ku yidhi maamule ardaydaan dad wax kale og maahan waxaan weydiiyey abiijahl yaa dilay hal qof oo ka jawaabana waan ka waayey maamulihii oo yaaban ayaa macallinkii gooni ula baxay markaas buu hoos u weydiiyey macallin ma hubtaa ardaygii abiiljahal dilay inuu fasalka ku jiro horaa waxaa loo yidhi yaxaas yaayaada dees yaaqaan ninkii yiira ka yeelima widaad ilaahay sehla marka waxaan u malaynayaa dadkeenna majo iyo madaxba in aan qabaarmoog wadannahay jumhuuriyadda somalilan qabaarmoog maaha war heedha war ma haysaane madax iyo majo dadkan la kala reebi maayo ayaantaanna waxaa soo batay miinooyin la gelinayo jidadkii suuqyadii iyo meel kastoo dadku u marayo maanta ugu dambaysa waddada bakaaraha waa la geliyey dad masaakiinoo caasi saara waa ku baaba'een shalay dayniila waa la geliyey waana lagu baaba'ay marka waxaan dhihi lahaa shacab iyo madax iyo ciidan iyaysan is eedayna amniga aan sugu tagno waryaadhahe markaas dalkaanoo dadla'aana in la warnamiyow maysiin warsaday shirkii maalin dhowayti abnigii lanka hadalaay baarlamaanka simbiryaalow heesatiyaka baaba'e war shirkii baarlamaanka oo abniga looga hadlayay sabtidii waa kii fashilmaye sow maanta ma ahayn in laysugu yimaado war intaan laysku imaan sow ma ahan in la tashto oo shirar gaargaar ah la galo go'aana laga gaaro sidii laga yeli lahay saxaafadda maxaa la iska soo doonayaa waa lagu dirira mana la heshiina war guddoomiye madey mursal koox bagaaraan la shiri waana mayarey shirkii inoo qabsoomoona fadee fashilka gerad noona galol maalin fadaw muhaarad yoonay muhaafid talasheena xildhibaanadii shabaabka lagu sheegay mala kulmay gudoomiyuhu war shaata gaduudu ishaata agaaran ishaata midoo la sheegay ma shabaaban dalika sheega u dheegdeeda warnimayo war mahaysaan hadda ka hor cabdigaran xuseen guuleed asagoo ah wasiirka arrimaha gudaha iyo amniga ayuu baarlamaanku u yeedhay wuxuuna codsaday maalintii koowaad in saxaafadda bannaanka looga saaro laakiin xildhibaanadu waa ka diideen gudoomiye jawaarina wuxuu yidhi min fadlikum nidaam nidaam kadibna laba maalmood bay socotay su'aalo weydiintiisu boqol iyo soddon su'aalood buu saxaafadda horteeda uga jawaabay marka waxaan la yaabanahay soomaalidu waxay tidhaahdaa wax la qariyo qurun baa ku jire baarlamaankani muxuu ku diidan yahay saxaafadda war aan heleeshin eebshisheeg eebduduwa karoorn dadka ma inhaystan isan war baarlamaankani baarlamaankii sagaalaad maaha mursalna jawaari maaha warnimayo baarlamaanka waa looga horreeyey arrintan xafiisyada madaxweynaha iyo ra-iisul wasaarahana saxaafadda kol hore ayaa laga diiday war madaxweynuhu beriguu mucaaradka ahaa saxaafaddaadu u jeclaa yaa hadda ku diray war shirka garoowa ka furmay galmudugna ka maqan tahay waa maxay galmudugdan ayaa matelaya war cabdiweli gaas baa mateli jiray galmudug mana joogo
bilaawan bilaawan aadiyo ma loomana wallahi hana yeelayno waa bilaa han la yeelayna loomana diri karano mana matiro warniyow shirkan garow waa sheegaysaan jumhuuriyadda somalilan kama qayb gelin war shirkii amnigoo madaxda qaranka iyo maamul goboleedyada oo la yidhi xamaru ka furmaya aawe maxaa ku dhacay war amnigii muqdisho in la sugo saw kama horrayso war hee dhahay waxaan weydiinayaa amniga kii sugayey kii loo sugaayey kii laga sugaayey see lagu kala saaraya war abli hooba la sugo la fadaw dadka waa ishalgorada bilaayey wadagiyoonay baaswadagiyoonay bulshada san ammaan ammaana ayaan taana wareeriya abniguna mas-uuliyadou leeyahay ciddii guda weysana iyaday u taallaahe anigu waxaan dhihi lahaay how abni qofkaan ilaaliihey eedow gaalay aasay u taal war sheekadan aad wadaa waa sheekadii awbustaale barakadiisii weeyaan war maanta jubbaland waxaa la diiday in la soo dhoweeyo nin u sharaxnaa xilka madaxweynaha jubbaland war aawo musharaxii raabbioo ka sii horreeyey ma lagu soo dhoweysaa kismaayo yaa cabdirashiid xiddigba lama soo dhoweynin xaad sheegaysa war ayaantan falfal xunaa soo baxay sakiiradii in la gowracana bilaabatay aryaa sakiirada kufsaayaa ewel nafta noo keena haddana ma sakiira gowracaa bilowda war anigu waraan ciilkiisa la joogi waayaan maanta maqlay imaaraadku waxay dhaheen muwaadiniinteennu soomaaliya ma tegi karaan haddana waxay ku sii dareen baddooday ka kalluumaysan karaan hal sanaa ka soo wareegtay markii la qabtay boorsada imaaraadka war arrurta imaaraadku annaga caanaha loo siiyaan arrurtan looga taga ilmaha baahan iyo maatada arradan isagoon anqarin aayaha bulshada ninkii aqal la galaa waa loogu iman arya ma caanaad ka helay cadow baddaada ka kalluumaysahaaya war caana ku arki maysid cadow dagaalkan raga hawada
cadowgiina cagta ka hoose
waa hagaag dhegeystayaal waxaad dhegeysateen xibinta kalamaan raadiyaha cadaado barnaamijka falanqaynta ayaadna dhegeystayaal ku dhex dhegeysateen ood la socoteen heerta aanu jecel lahay intaa waxaan kusoo afmeerayaa barnaamijka falanqaynta wararka raadiyaha cadaado barnaamijka waxaa soo saaray saaxiibkay mahad nuure axmed anigoo sharmeerka idinla socodsiinayey intaan barnaamijkan midna mida ku kulmi doonno ammaana allah
wadankiisa u shaqeeya walaalayaal shicibiyahow wanaagsani walaalayaal wadankiisa u shaqeeya walaalayaal wadaajir bay laba gamcood wax ku qaban karaane wadaajir bay laba gamcood wax ku qaban karaan